يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعب يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsanna khayaartayna dhegaysanaysaay meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku dul istaagi doonno barnaamijkii inoo soo gebagaboobay ee muslimiinta iyo mowqifka uga aadan coolamada iyo nuxurka uu diiradda saarayay barnaamijkaasi fariimaha uu gaarsiinayay bulshada muslimka ah iyo sida dhegaystayaasheennu uga warceliyeen barnaamijkaasi waxaan sidoo kale isdultaag ku samayn doonnaa qodobada ugu muhiimsan ee uu barnaamijku diiradda saarayay oo ay ka mid tahay dib udhaca maanta haysta muslimiinta iyo saddexda arrimood ee sababka u ah dib udhacaasi iyo halka uu muslimiinta uga yimid barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona al-ustaad abuu muxamed iyo sheekh casaam abuuyaxya qaybaha dambe waxaan idiin soo gudbin doonnaa aragtida dadweynaha ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka
الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب sida aan soo sheegnayba barnaamijkan waa barnaamij gaar ah waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa insha allah qaybihii ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlayey barnaamijkeennii cowlamada iyadoo sidoo kale aan barnaamijkan gaarka ah idinkugu soo gudbin doonno insha allah qaar ka mid ah codadka dhegaystayaasheenna ku kala sugan dal iyo dibadba oo aaraadooda iyo afkaartooda cabbiraya iyo culimmo isdultaag ku samaynaysa qaar ka mid ah mawaadiicda ugu muhiimsan ee aan horey ugu soo qaadaadhignay barnaamijkii muslimiinta iyo mowqifka ugaadan cowlamada waxaan ku wargelinaynaa dhegaystayaasheenna ku kala sugan dal iyo dibadba inay ka qayb qaadan karaan barnaamijkan iyagoo codadkooda iyo fariimahooda ku soo gudbin kara baraha aan ku leenahay internetka halka dhegaystayaasheennuna ay codadkooda noogu soo hagaajin karaan xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa ustaad abuu maxamed soo dhowow ustaad barnaamijkii waa uu inoo soo idlaaday adigoo dhegaystayaasheenna u soo koobaya maxaa ugu muhiimsanaa arrimaha uu diiradda saarayay barnaamijkii muslimiinta iyo mowqifka ugaadan cowlamada si kooban maxaad ku khulaasayn lahayd nuxurka iyo fariimaha uu watay barnaamijkaasi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam haddaan eegno maxaa looga hadlay barnaamijkan alcawlama afar qodob insha allahu tacaala ama shan aan dhahno shan ayaan ku khulaasaynaynaa kow waxaa laga hadlay khuduurada ama khatarta ay leedahay culammadu gaar ahaan waxaa la faahfaahiyey abcaaddeeda iyo majaalaadkeeda iyo qeybaha ay qusayso ha noqoto xagga siyaasadda dhaqaalaha milatariga thaqaafada teknolojiyadda mowduuca marka khadiirka ah oo alcawlama loo yaqaano ama caalamiyeyn dadka caalamka jooga inay hal mabda' yeeshaan hal si u fakaraan hal qaab u fakaraan gaar ahaan namadka qarbiga reer galbeedka maraykanka gaar ahaan ee yuhuudda in loo fakaro adduunkana qaabka lagu wado weeye culammadu xaqiiqadeedu marka taa middaas weeyaan midda labaad waxaa laga hadlay mas-uuliyadda saaran al-umma almuslima dadka muslimiinta ah allah subxaana wa tacaala wuxuu saaray mas-uuliyad markuu ka dhigay khayra umma wuxuu saaray ammaano ayaa allah subxana wa tacala madaxdooda saaray waxaa ka mid a ammaanadaas inay caalamka hogaamiyaan in qiyaadatul caalam uu yeesho islaamka iyo muslimiintu waa qodobka labaad saddex waxaa la faahfaahiya oo laga hadlay maada yamliku almuslimuun muslimiintu maxay haystaan si ay uga hortagaan cowlamada ama si u hogaamiyaan caalamka muslimiintu waxay haystaan diin khaalid ah oo saalix likulli zamaanin wamakaan diin dhammaystiran fii kulli shu'uuni alxayaat laa tuqaadiru sagiira walaa kabiira diin qofka muslimkaa muctaqadkiisa saxaysa xalaashii xaaraanta baraysa akhlaaqda u dhammaystiraysa calaaqada asaga ilaahs udhexaysa u sheegaysa calaaqatu macnaas u sheegaysa musliman waa kaafiran marka muslimiintu diintaasay haystaan waxay haystaan tajaarib bay leeyihiin oo tajaarib siyaasiya oo maarata adduunka soo maamuleen bay leeyihiin tajaarib cilmiyay leeyihiin waxay haystaan rasiid weyn oo ah muslimiin taya leh waxna fahamsan qodobka afraad waxaa laga hadlay nimanka loo yaqaano cilmaaniyiinta iyo mowqifka ay ka qabaan cawlamada mowqifkaasoo ah mowqifu tarxiib watabjiil in la soo dhoweeyo cawlamada la weyneeyo loo sacyiyo dadkana loogu yeero garabna loo noqdiyo gaashaan taa waxaa ku hoos jirta in la fogayso ama la noco ama la colaadiyo alsaxwa alislaamiya wa abnaa'ihaa in lala dagaalamo dadka mutadayiniinta ah oo u sacyinaya in la soo celiyo sharaftii islaamka iyo majdigiisii qodobka shanaad u dambeeya waxaa laga hadlo la falanqeeyey cawlamada mustaqbalkeeda markaan fiirino sunanka kowniga ilaahiga iyo mustaqbalka islaamka markaan eegno wucuudda rabbaaniga ah oo ilaahay subxana watacala noo ballanqaaday khulaasa mowduuc weyn oo khatiir ah oo loo yaqaano alcawlama in badan oo ka mid a muslimiintana ay khaflo uga jiraan ayaa la faahfaahiyey waxaa diiradda la saaray dadka in la fahamsiiyo maa hiya alcawlama wamaa hiya ahdaafuhaa wasaa'iluhaa walxamdu lilah waa la sharxay waxaa loo sharxay muslimiinta dowrka uga aadan ka hortagga cawlamadaas iyo si u wajihi lahaayeen ayadana waa la faahfaahiyey ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa muslimiinta inuu waafajiyo inay diintooda fahmaan kuna camal falaan una saciyaan hirgelinteediyo tadbiiqinteeda waan gartay waan kugu soo noqon doonaa ustaad abu maxamed iminkana waxaan soo dhoweynayaa sheekh casaam soo dhowow sheekhana barnaamijka hawada ayaad kala socotay bal qiimeyntaada marka hore nala wadaag marka xigtana muxuu barnaamijku barayay dadka muslimiinta ama muxuu ku soo kordhiyey adigoo dhankaas ka qiimeynaya soo dhowow sheekhana bismiillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd jasaakum allahu khayran andalus aada iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin barnaamijka aa u soo gudbiseen ummadda ee aad kaga hadlayseen waxaa loo yaqaano cawlamada allah baa tabaaraka wa tacaala ku mahadsan awalan uma andalus oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u suurageliyey inay ummadda u soo gudbiso ee iyaguna ku mahadsan haddaan kusoo dhowaado qiimeyntayda iyo barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij aan odhan karno waxa uu ku soo beegmay wakhtigiisii waana barnaamij noocyadiisa lahaa weeyaan wakhtigii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qadarin oo ku soo beegmay laakiin wakhti munaasaba ayuu haddana ku soo beegmay waxyaalaha qiimo u yeelayay waxaa ka mid ah dadka mushaarikiinta ah ee mushaarakiinayay barnaamijka hadday ahaan lahaayeen dadka sida leefka ama mubaashirka ugu jiray iyo hadday ahaan lahaayeen dadka wixii ay qoreen la ictimaadayay amaba aswaad iyo codadkii ay hore uga tegeen laga faa'iidaysanayey ee dadka culimada haye geeriyooday ah wuxuu u yeelayay barnaamijka qiimo gaara ayuu u yeelayay waxaa kaloo qiimo gaara u yeelaya waxay ahayd wakhtiga dadku ay dhagaysanayeen oo wakhti badanna aan ahayn wax badanna aan ka cunahaynin maca daalika haddana mawduucii iyo shaygii hadafkii laga rabay gutay oo ummadda ay ku fahantay intaasi marka waa qiimaynta guud weeyaan haddaan ka soo gudbo markaa oo aynu ka jawaabno muxuu faa'iido u leeyahay ummadda wakhtigan fawaa'id tiro badan ayuu u leeyahay fawaa'idkaa tirada badan uu leeyahay waxaa ugu muhiimsan in ummadda xaadirkeeda iyo maadigeeda laysku xidho maadigii hore xilligii rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo baxay iyadoo jaahiliya camya ay jirto oo ummadda oo dhan ay camimtay oo adduunka uu qabsaday shirki iyo wasaniye ay qabsatay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la soo diray ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxyigii iyo nuurkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo dhiibay ayaa ilaahay adduunka oo dhan uu ku nuuriyey waxaana alla tabaaraka wa tacaala qadaray muddo yaro kooban oo labaatan iyo saddex sano ku siman in jasiiratul carab laga waayey wax asnaam caabuda laga waayey ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina ibliis qad ya'isa an yacbudahu almusalluuna fii jasiirati alcarab laakin fi taxriishi baynahum xadiidka fii saxiix muslim ku soo arooray wuxuu rasuulku leeyi salawaatu rabbi wasalaamu calayh shaydaanku wuxuu ka quustay in fii jasiirati alcarab lagu caabudo oo dadka musalliinta ay ku caabudaan ayuu ka quustay laakiin waxaanu ka quusan weli inuu isku diro ayaanu ka quusan marka taasi waa maadigii hore lasoo maray weeyaan xaadirka hadda aynu loolahay ee cawlamadu ay qabsatay adduunkana waa xaadir noocaas oo kale weeyaano jaahiliye ah oo adduunkii oo dhan jaahiliyo isugu baxay ilxaad iyo ilmaaniyo iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala in laga furtay laysugu baxay waxa laysugu faano iyo waxa laysku jujuubo ayaa iyadana waxay noqotay in dadku ay noqdaan mulxidiin iyo allakood iyo wax ilaahay tabaaraka wa tacaala ka fogaaday inay noqdaan dadka muslimiinta markii wax loo soo gudbinayana in loo soo gudbiya ay ku habboon tahay shaygaa isugu xidhaaya maadigoodii hore iyo xaadirka maanta ay joogaan isugu xidhaaya waxyaalaha kale oo tilmaamaya oo waaqaca in dadku ay ka faa'iidaysanayaan barnaamijkan u tilmaama waxaa ka mid ah cawlamada la sheegayo waa shay qofka la rabo in la gumaysto haddana in la gumaysto waxaa la rabaa isaga in laga saxiixo ayaa la rabaa oo isagu uu ogolaado inuu noqdo qofka mustacmarkaa ee la gumaysanayo inuu noqdo suu u noqonaya waxaa la leeyahay cawlamadaasaad ku soo biiraysaa insaaniyadaa qoraysaa kanaa qoraaya kanaa qoraaya adugu waxaad tahay shakhsi ka mida al umam almutaxida ayaad ka mid tahay hadhow markaa waxaad saxiixaysaa in dadkaasi waxay qabaanna aad la qabtid waxay cunaanna aad la cuntid waxay geeyaanna aad la geydid hawsha markaa waxay noqonaysaa in haddaad wax yar diiddo waxa lagu leeyay wixii aad ku jirtay ead ka baxday hadhow markaa gacantaada adaa isku gowracaya waxaa kaloo yana meesha ku jirta waxa weeyaan barnaamijka dadka oo ku baraarujinayeyna waagii hore markii la fiiriyo geeskan afrika gaar ahaan weliba soomaaliya markii la fiiriyo nooc istiqlaaliyada ayay iska haysteen iyagoo fawda ka jirto dagaallo ay ka jiraan lays cunaayo laysbaabiinayo haddana waxay haayeen dad nooc xorriyada haysta ayay haayeen laakiin hadda waaqic hadda aan ku noolnahay waa waaqic la rabo dadkii in cawlamadaas lagu xidho la rabo weeyaan waxyaalaha loogu xidhayna waxaa ka mid a qofka waxaa lagu furayaa baa'iyo tiro badan ayaa lagu furaya aqrab mithaal haddaanu soo qaadano qofka hadduu maanta idhaahdo ganacsi ayaan bilaabaya ganacsigaasaan rabaa inaan ku shaqaysto ayaan rabaa awal ninka soomaaliga wuxuu ahaa nin jeebadiisa wax ku wata meeshuu doonaa ka iibsada laakiin maanta waxaa lagu leeyay waxaad u baahan tahay shirkaddaada telefoon ayay u baahan tahay adduunku kaala soo xidhiidho waxaa kalood u baahan tahay ciwaanaad samaysatid sharikaadka adduunka aad kala xidhiidhid inaad samaysatid ayaad u baahan tahay waxaad kalood u baahan tahay bunuug iyo akowno ayaad u baahan tahay shaqsigii muxuu noqday markaa waa shaksi cawlamadii isagoon is ogeyn galay qofkii markaa shalay toole xorta ahaa lacagtii sanduuqa ugu jirtay xilliguu doono la caraabayay ciduu doono ka siinayay ciduu doono ka sadaqadaysanayay shalayna uu iskaa xorta ahaa maanta wuxuu noqday shaksi la gumaysanaya ayuu noqday laakiin isma oga haddana in la gumaysanayo isma oga adduunka noocaasoo kalena dadka in lagu xidho waaqicoodii hore in lagu xidho si waaqican iyo waaqic hore ay isugu xidhmaan waa shay laga maarmaana weeyaan waa waxyaalaha kale ee barnaamijka faa'iidiin waxaa ka mid ah maadigii hore markii laga sheekaynayo waxaa laga soo sheekaynaya waxa weeyaan maadi maxaa dhaha dhib badan ku jiray laakiin allah tabaaraka wa tacaala dad markay tala saarteen ee ay noqdeen dad diinkooda u shaqeeya in maxaa la yidhaahdaa ilaahay tabaaraka wa tacala u qadaray in imbaraatooriyaadkii waaweynaa ee faris iyo roomaan wax konton sano aan dhammayn afka ciidda loo geliyey la baabi waxaa kaloo markaa tilmaamaysaa saasoo kale dad muslimiin soo baxaan oo awood ay la yimaadaan cawlamad inay burburin karaan oo cawlamadan aanay wax nafla aanay ahayn dadka qaarkood say u quusteen oo kale dadku aanay u quusaninoo adduunkan isku wada xidhmay ee la leeyahay alif iyo ba'buu isugu xidhan yahay oo caalamkiiba kalqaryatil waaxida ayuu iska noqday caalam elektroniyu iska noqday la leeyahay waxaad dareemaysaa qofka muslimka hadduu awood yeesho oo go'aan qaato inuu ka adkaan karo oo burburin karo amaa dadka mustaslimiinta isdhiibi oo kaadaad noqotid ee odhanaya annagu waa dagaalanay waa dagaalanay waa dagaalanay waxna ka quusanay inaan tuulo xorayno ayaan ka quusanay marka horeba jihaadka si u fahansanaa ayaa waxay tahay in dhul lagu xoraysto ayuu u fahansanaa laakiin jihaadku inuu cibaado yahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhowaanaya oo haddaad ku guulaysatidna aad guul ku helaysid haddaad ku guulaysaninna cizi aakhira aad ku helaysid ama cizi adduunyaba aad ku helaysid ayaanu qofkaasi danansanayn dhinaca kale waxyaalaha barnaamijka ku dhex jira ka mid ah bishaarooyin weliba xalaqaadka u dambeeyey ayay ku jirtay oo lagu soo khatay waxay ku bishaaraynayaan waxay tahay bishaaraxsi bishaaranaysaa in mustaqbalka diinka islaamkeeda kahelkeeda ay iska leeyihiin taasna waa shay nusuustiina bartay weeyaan waladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiin alxaq liyudhira cala diini kullihi walow kara almushrikuun waaqic hadda aynu nool lahayna isagaa malaamixdiisu ay tilmaamaysaa in diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala ka sarraynaya uu yahay ayay tilmaamaysaa dadka cuqalada ah ee cawlamada watana iyaga laftooda ictiraafsan oo qiraaya in mustaqbalka soo socdo ee dhow ee weliba labada kun iyo kontonka intaan la gaarinba ka hor in caalamka odhan uu saydarayn doono islaamka uu saydarayn doono ee ictiraafaya waxaad maranaysaa haddii matalan maanta wadamada qaarkood weliba doolka skandinafiyanka oo kale hadda waxay soo rogeen oo ay go-aan ku qaateen in dadkooda ay baraan luqadda carabiga iyo diinka islaamka iyo dhaqamada muslimiinta inay baraan ee go-aan ku gaadheen dadkooda caqliga leh ayaana go-aankan soo gaadh laakiin maxay la'yihiin waxay la'yihiin dadkii u fulin lahaa ayay laayiin iyaga laftoodiiba maxay u sii diyaargaroobayaan waa la qabsan doona oo diinka islaamka qabsan doone intuuyna qabsan lahaa diinka islaamku anaga waxba ka aqoonin maxayna qabsan maxay annaga wax ka naqaana marka intaasi in la mida ayuu barnaamijku tilmaamayey baaraka allah fiikum jazaakum allah khayran sida aad la socotaanba qarniyadii dhexe oo ay ummaddan muslimiinta ah ku toosnaayeen dhabbaha saxda ah oo ay farayso diintan xaniifka ah ee uu allaah raalliga ka yahay waxa ay gaareen isku filnaasho dhan walba ah haddii ay tahay horumarka xagga dhaqaalaha horumarka xagga waxbarashada iyo thaqaafada iyo horumar xagga maadiga ah waxaana muslimiinta u xaqiiqoobay ballanqaadkii allah subxaanahu wa tacaala ee ahaa in nasri iyo tamkiin la siin doono haddii laga helo labadan arrin oo kale ah in allah subxaanahu wa tacaala ay caabudaan iyo in allah aysan waxba la wadaajin waxa ayna gacanta ku dhigeen hogaaminta dunida iyagoona gaarsiiyey xadaarad ama ilbaxnimo meeshii ugu sarraysay balse markii dambe waxaa muslimiinta ku yimid dib u dhac ballaaran oo sababay in laga faramoroojiyo horumar kasta oo ay gaareen haba ugu horrayso hogaamintii maamuuskii iyo sharafkii ay ku lahaayeen dunida haddaba halkee ayuu ka yimid dib u dhaca ku yimid muslimiinta waxaan mar kale su-aashaas weydiinayaa abu maxamed soo dhowo abu maxamed haddaan eegno waa maxay takhallufka ku dhacay muslimiinta iyo madaahirtiisa xaqiiqatan aad baa looga soo sheekeeyey muslimiinta iyo berisamaadkoodii markay adduunka maamuli jireen iyo ayaam alxadaara alislaamiya aad baa looga hadlay waa taariikh majiid ah oo macruuf ah oo muslim iyo gaalba ay qirsan yihiin haddaba maxaa isbedelay waxaa isbedelay muslimiintii inay takhalluf ku dhaceen inay dib u laabteen asbaab buuna lahaa takhallufkaas waxaa ugu waaweynaa laba sabab kow inxiraaf caqadi yacni isbeddel ku imaaday caqiidatulmuslimiin in laga leexday manhajkii assalaf assaalix in laga leexday laba muuqaal ama laba madhar ayaana ishaari karnaa kow attasawuf almunxarif aad looga soo hadlay tasawufka oo inxiraafi ku dhacay oo beddelan iyo irjaaga waa laba manhaj oo khadiir ah waa laba marad oo waaweyn waana amarhaadda ku dhacday muslimiinta kuwa ugu waaweyn bay ka mid tah waayo qofkii muslimka ahaa haddii ay isku kaashadeen tasawuf oo macnihiisu yahay ilaahay kheyrka in lagu xirmo iyo irjaa oo macnihiisu yahay in macaasida la fududaysto dadkana janno loogu wada bishaareeyo dadkana la suuxiyo oo la dhaho ifcaluu maa shi'tum fa ina jannata allaahi waasica labadaa cudur oo iskaashaday ayaa muslimiinta ku dhacay ilaa maantana in badan oo muslimiinta ka mid ah dhib ayay ku hayaan qodobka labaad ee keenay takhallufka waxaa weeyaan alfasaad asiyaasi waxaa fasahaaday xukumkii markii laga tegey in loo ixtikaamo kitaabkii sunnada oo la bedelay xukumkii islaamka lagu bedelay qawaanin wadci ah iyo andima mustawrada nidaam laga keenay galbeedka laga keenay iyo reer galbeedka gaalada lagu bedelay nidaamkii islaamiga ahaa iyo asiyaasa sharciya waa middaa maanta caalamka islaamka aynamaa kaana almuslimuun yacni madax dawaaqiid ah oo kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala ku bedelay qawaaniin basharku ay sameeyeen arrintaana maaragtay dadkii ku qasbahaya oo maaragtay ku xukumaya ayaa maanta caalamka ku baahay marka labadaas cudur ayaa keenay takhallufka inxiraaf caqadi wa ahamu madaahirihi tasawuf walirjaa iyo fasaad siyaasi ama ha noqdo caskari ee dictatori ha noqdo ama ha noqdo dimuqraati ha noqdo ama wixii kale oo lagu yeeri karo ha noqdo waa midda shaacirku uu yidhi wahal afsada diina ila almuluuku wa axbaaru suu'in wa ruhbaanuhaa diinba maxaa fasahaadiya madax leexatay iyo culummo hallaysan oo madaxda u shaqeeya unbaa diinta fasahaadiya waana mid maanta muslimiinta dhibaatada ku haysa yacni xaakim faasid oo haysta caalim faasid ah dadkiina u garbaduubahaya asagiina janno uu u bishaaraynaya labadaas cudur baa maanta muslimiinta haysata ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa maanta qurbadan aan galnay inuu naga saaro diintu maanta waxay ku jirtaa qurba qofka maanta u yeeraya diinta islaamka oo saxiixa ah manhajkii caqadiga ahaa oo salafkii saalixa ahaa iyo kitaabka ilaahay in koonka lagu maamulo qofkaas maanta wuxuu ku xugman yahay xataa fii bilaadi alcaalam alislaami inuu yahay mujrim irhaabi ah oo in la dilo mudan ama la xabiso marka xaqiiqatan waa qurba xaqiiqa weeyaan ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa muslimiinta inuu waafajiyo inay diintooda fahmaan ku camal falaan una sacya in la tadbiiqiyo wasala allah baaraka cala nabina maxamed afkaarta soo dhex gashay islaamka ee burburisay qiimihii uu ku dhex lahaa ummadaha dunida waxaa ka mid a fikirka irjaaga oo ah fikir odhanaya camalku kuma jiro laamaha ama shacabta iimaanka oo qofkii ku dhawaaqa kelmadda laa ilaaha ila allah waa mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahay xitaa haddii uusan la iman wax camal saalix ah iyo fikirka tasawufka oo ah mid dadka ku hagaya in la weyneeyo basharka gaar ahaan dadka saalixiinta ah ilaa mararka qaar la gaarsiiyo in la siiyo xaqii uu lahaa allah subxaanahu wa tacaala haddaba sheekh casaam abuuyaxya oo ka mid ah culimmada martida inoogu ah barnaamijkan ayaa sharaxaad kooban inaga siinaya afkaartan baalmarsan diinta islaamka islamarkaana in badan oo muslimiinta ka mid ah ay ku fidnoobeen iyo halista afkaartan ay ku yihiin diinta islaamka
asarka suufiyada iyo suufinimadu ay ku leeyihiin ummadda muslimiinta gaar ahaan weliba aahaarta sayi ah ee aadka u liita waa wax dadka muslimiintu ay dhammaantood ay ka wada dheragsan yihiin laakiin haddii aynu si kooban u sheegno oo dadka muslimiinta ay fahmi karaan awalan horta waxa weeyaan fikirkan suufiga ee suufinimada ah wax la yaqaanay may ahayn casrigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo cahdigii rasuulka u noolaa wakadaalika casrigii saxaabadu ay noolaayeenna iyadana wax jiri may ahayn lakiin waxaa la dhahdaa qarnigii labaad aakhirkiisii ay soo baxeen waxyaalahay ku soo baxeenna waxaa ka mid ahaa sida culimmada mu'arikhiintu ay tilmaamayaan xilligaa futuuxaad tiro badan ee yimi dadkii muslimiinta ahaana waxay aadeen amaba ay u bateen dhinaca adduunyada ayay u bateen in badan markaa waxay noqdeen dad ku mashquulsan ama wakhtigooda ugu badan ku bixiya in adduunyadaas iyo wixii la mida ay kala rogrogaan dad baa jiray markaa cibaado u go-ay ayaa jiray oo iska suhaad ahaa ayaa jiray dadkii suhaadahaa markaa xilligaas baab suhdi ayaa waxaa loogu bixin jiray suufiya ama tasawuf loogu bixin jiray laakiin tii markii dambe way isbadashay waxay noqotay wixii wax ka duwan ayaa noqotay suufiyadu aahaarta ay ku leeyihiin caalamka islaamka ee liidata waxaa ka mid ah waxay ummadda ku dhex faafiyeen alkasab alkhumul waxaa loo yaqaano ayay ku faafiyeen waa dad dadka ku beeraya maxay cajsi iyo mashaqaystanimo ayay ku beerayaan anaa qofku inuu meel fadhiisto asbaabtiiba aanu la imanin qofku waxaa laga raba muslimka inuu asbaabtii la yimaado asbaabtii markuu la yimaadana allah tabaaraka wa tacala u tala saarta laakiin tawaakul waxaa la yidhaahdaa in jid cidlaaas ka fadhiisatid aad tidhaahdid asbaabna la iman maayo wax dhacayo maaha asbaabtii baa la rabaa in lala yimaado waxyaala dadka ku abuuray waxaa ka mid ah in arrimahooda adduunyo iyo arrimahooda aakhira markii midnaba la fiiriyaba dadku jiddiyadii ay kala dagaalameen oo asbaabtii inay qaataan oo cadowgooda iska dhiciyaan waxaa mithaal iyo tusaalayaal loo soo qaadan karaa waxaa jira culimo badan oo dadkaa suufiyada ku ta'asuray ka mid ah waxaa laga reebay culimmadaas aahaar iyo kutub iyo qoraallo tiro badan laakiin markii jaanib la fiiriyo ah xagga ummadda iyo dhibta haysata iyo culaysyada wakhtigoodii haysatay haba yaraata wax qoraala ka sameeyeen ma jirto waxaa tusaale loo soo qaadan karaa abutaalib almaki oo kale ayaa tusaale loo soo qaadan karaa qarnigii afraad ayuu noolaa kutub badanna wuu ka tegey maca daalika haddana kutubtiisii way faaftay laakiin haddana waaqicii waagaa jiray hal xabo oo ka qoray haba yaraatee ma jirto axdigaa wax aad u faafay in saxaabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam la iska caayo la nacdalo oo waxaa noolaa bakhtigaa jiray dowladdii reer bani buweyh ayaa jirtay dowladdii reer bani xamdaan ayaa jirtay dowladdii faatimiyiinta ayaa jirtay waa xilliyadii nimanka shiicadu ay qooqanaayeen weeyaan abu taalib oo nin suufi ahaa wax haba yaraatee nimanka uu ka qoray ama uu ka sheegay haba yaraatee ma jirto wax digniina ma jirin wax qoraallo ka qoray haba yaraatee ma jirin waa dabciga suufiyadu ay leeyihiin weyan in adduunkaba aanay ka warhayninoo qaflad ay kaga sugan yihiin iyaga dhamba khumuul ay ku jiraan waxyaalaha kale ee lasoo qaadan kara waxaa ka mid ah abu xaamid al ghazaali kutubtiisu adduunka ayay buuxisay qarnigii dadka muslimiinta saliibiyiinta ay ku soo duuleen ayuu noolaa qarnigii shanaad ayuu noolaa maca daalika haddana kutubtiisa adduunka buuxisay wax hadda waaqica noocaas oo ka qoray haba yaraatee ma jirto saliibiyiinta duulaankooda waxba kama qorin dadka muslimiinta ee la dagaalamayay waxba yaraatee ka qoray ma jirto bal waxaa lagu yaqaanaba suufiyada ciddii timaadaba inay la macnoqdaan ayaa lagu yaqaan waxaa tusaale loo soo qaadan karaa matalan masar markii naabuliya ku soo duulay ama markii dambe ingiriisku ay qabsadeen kadaalika jazaa'ir faransiisku ku soo duulay suufiyadii cahdigaa nooleed ama wakhtigaa nooleed waxay iskala qabsadeen nimankii waddanka qabsaday ayay iskala qabsadeen walaaji daalika ibnu taymi raxmatullah caleyh ayaa wuxuu idhaahdaa wa ama aljihaad فغالب عليهم أي الصوفية أنهم أبعد من غيرهم حتى نجد من عوام المؤمنين من الحب الأمر معروف والنهي المنكر والحب والتعظيم لأمر الله والغضب والغيره لمحارم الله ما لا يوجد في أي صوفية حلية هي صوفية مركي لفيريو عادة وما لم هي إن تتك ay jihaad iyo howlo kale ay ku caraadiyaan waxaa dhaamuu leeya cawaamul muslimiin ayaa dhaama in qori la qaado in la dhaqaaqo in la dagaalamo waxay haystaan maxay inay naqsiga ceeb ku tahay ayaybaa u haystaanba ama murjicada iyo dhibta ay leedahay waa shay qadiiman xadiisanba iska mashhuura oo iska macruufa weeyaan murjicadu waxay soo baxdaa marka dadka muslimiintu ay liicaan qarnigii hore markay soo baxayeen waxay soo baxeen xilligii uu jabay ibnul ashcas uu jabay siddeetan iyo saddexdii hijiriyada ayay soo baxeen waxaana u soo baxeen waxa weeyaan culayskii markaa dhacay ee xajaaj ibnu yuusuf dadkii fuqahada ay la dagaalameen fuqahadii markay jabeen ee cabdiraxmaan shcasar laga adkaaday ayaa nimankii waxay noqdeen inay isdhiibaan ayay noqdeen oo dadkii maxaa xilligaa joogay qeybo ka mid a ay irjaagay qaateen xilligaasay soo baxeen xiliyadan dambena markastoo dagaal dhaco ama dagaalo muslimiinta iyo gaalo dhex maraan iyana kadaalika saasoo kale ayuunbay usoo baxeen laakiin waxaa isweydiin leh annaga casrigeena wax waajahay waa iska yaryihiin casrigii salafka markii la fiiriyo waxaa dhacday in aad iyo aad loola dagaalamay oo meel adag la gaadhsiiyey salafkii qaarkood laga soo wariyey bidcada ummadda muslimiinta haysata ta ugu darnay tahay bidcatlurjaa inay tahay waxaa kaloo laga soo naqal inyihiin yahuudulqibla waxaa saa loo leeyay waxa weeyaan mafaasidii ay lahaayeen darteed mafaasidii ay lahaayeenna waxaa ka mid ahaa inay diinka ka been sheegaan waxaa ka mid ahaa dawaaqiidii ama fajaradii markaa noolayd inay u noqdeen maxay hiil iyo culimo waxaa ka mid ahayd inay diinka ka dhigeen wax liita ay ka dhigeen taraku diin ka thawbi saabiriy ay oran jireen salafku ridwaanla calayhim sidii mara yaroo jilicsan oo liidata oo kale ay diinkii ay kaga tegeen waxaa ka mid ahaa mafaasidooda oo lagu yaqaano macruuf ahayd inay mar walba u dhowaan jireen tasalluf ay u samayn jireen nimanka muluugta ah oo irjaagu waa diinulmuluuk marka waagii hore dee kuwii ay u dhowaan jireen waxbay iska haayeen maxay fasaqa fajaraan laakiin muslaamnimada arintooda badani ka bixin ayay ahaayeen laakiin kuwan hadda maxay usii dhowaadaan casriga nool waxaa usii dhowaadaan waxa weeyaan waa kuwa daalimiina oo ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisiiba ka furtay ay usii dhowaadaan dadka waxay ugu yeedheen waxa weeyaan inta badan in diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala shay liito oo macno badan aan lahayn laga dhigo kuwa hadda mucaasiriinta waxyaalo badan oo kuwii hore ka daran ayay sameeyeen waxay garab iyo gaashaan u yihiin afar labaatanka saac xukaamta murtadiinta waxa ay mar walba ka shaqeeyaan ama wadda u fududeeyaan in ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa laga tago oo qawaaniin la dejiyo inay tahay shay iska basiida macsiyo aan dhib lahayn waxaa dhacday inay inkireen xukun shareecada islaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ku qararay oo ah qofkii gaalnimo ku dhaca inaad gaalaysa maxay tahay waa shay waajiba weeyaan bal adigu haddaad gaalaysiin weyda adaa ku gaaloobaya iyaguna maxay rabaan inay yidhaahdaan maanta qofkii qof gaalaysiiya wuxuu noqonayaa qof khaariji ama takfiiriya ayuu noqonayaa qof muslima oo gaalnimo aan ku dhicin inaad iska gaalaysiiso waa xaaraan qof laakiin gaalnimo ku dhacay inaad gaalaysiiso maxay tahay waa waajib maba xataa maaha sunno maaha shay adigu aad ka tegi kartid maaha waa shay ay ku xidhan tahay maxay islaamnimadaada ay ku xidhan tahay waa shay aakhirada ay ku xidhan tahay weeyaan marka nimanka murji'ada waa qayb ka mida ummadda cudurka haysta qayb ka mida weeyaan sababtoo ah ummadda laba qolo ayuunbaa fasaadiya labada qolee fasaadiya waxa weeyaan waa culimo xumaatay iyo umaro xumaatay labada qole fasaadiya waalabsada diin ila almuluuk wa axbaaru su'in waruhbaan waa soo oran jira cabdullahi mubaarak ummadda muslimiintana waa inay fahanto maxaa nimankani ay wadaan halkay ummadda u wadaan in la isweydiiyo in nin wadaadi ku yimaado oo ku idhaahdo cawlamadan iyo adduunka inaan la qabsanno ayaan rabnaa shalay waaqicii lagu noola laguma noola waxaynu qaadanaa in la yidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa ha laga tago maraykan ha lagu faylo adigu noqo ninka looga taliya washington looga taliya ladhan iyo meelo ka mida looga taliya noqo diintaadaad xor u hayn oo dhaqaalahaagaad xor u hayn oo waxaasay wadaadda ka shaqaynayaan oo maanta ay leeyihiin annagaa wadaadda idiin ah manaabirta annaga idin fadhinaana annagaa tiifiyada idinkala hadlaana annaga ayaa idaacada idinkala hadlaana wax aad iyo aad u liitaa weeyaan dadka muslimiintana waa inay baraarugaan weeyaan qofka waxaa laga rabaa inuu waajibkii naftiisa xataa uu la yimaado naftiisa naar u ka badbaadiyo ee la rabaa nimanka wadaadada sheeganaya ee murjicada ayaan lagu luguyn yaan isku wareerin waa hagaag guntii iyo gabagabadii ayaan isla soo gaarnay waxaan markan idiin soo gudbinaynaa dhegaystayaasheenii codadkooda inoogu soo diray baraha internetka ee ku kala sugan dalka dibaddiisa iyo magaalooyinka wilaayaadka islaamiga jazaaklah khayr walaalka magaagay saalim yaleere xibarooge walaayada boqool gaar ahaan buurdhuxunla maybaan mahadnagay bahda barnaamijka culumada aqoon-yahanada intaas kadib runtii waa barnaamijka barnaamij oo mayhaaye muslimiinta ummadda muslimiinta eed aan ka faa'iidaysadeeno walbadan yoo ka fahmeen waa barnaamij la baahanayo runtii walbadan yaa la dhownsadaay barnaamijkaas maybaa hagalaay maalinta jumcada tobna saac iyo bar habeenkiina waa saddex saac hagalaay waa barnaamij eed muslimiinta walbadan ka anfacay iyaan nagday mayba haayay oo ka faa'iidaysaday haddii muddo muslimiinta ah dhammaantiyo iyo aan wada kahan jihaadka iniyoo isku korwaylu karan oo isku rafci karan cawlamadaas oo gaswatulfikriga oo gaalada runtii walbadan ka hayto dhinac walba oo muslimiintii ka horumarsanaa ee la wareegday faa'iidada hadda aan ka weyn oo aan hadda ka faa'iidaysaday eroko hormaybwa haddii muslimiinta iyo isku rafciyaan xubu dunyaa wa karahiyatu lmowt ina isku rafci koraan cawlamadaas oo gaalada muslimiinta ka hayta barnaamijkaas cawlamada iyo mowqifka muslimiinta ka eedinaya maybaha kordhiyay nololay intaan dhugunsashadiis aan galay Eh, walbadan yaa kordhi mayba ku mid ahaa idaacadaha dagaalada b b c oo v o a yaa walbadan isku xakamayay dhegsa- dhugunsashadiyo Eh, runtii eh, walbadan hadda dadka muslimiinta ah iyo imtixaanka iyo haysada yaa ku mid ata b b c daas iyo v o a daas xisooyin badan ayaa biyaayan saa daraadeed waxyaabo aan hadda nafta ana kaga faa'iidaysid ana ku kordhiday mayba waa barnaamijkaasay inaan isku xakameeyo eh, dhugunsashadii b b c iyo v o a runtii mayba eh, la ogyaa oo dadka muslimiinta dhammaantii oo ku warhayanaa in ummada muslimiinta eh, dhinaca walbalka haysada gaaladay haysata dhinaca dhaqaalaha dhinaca waxbarashada caafimaadka wax soo saarka dhinno walba muslimiinta laka haysada markan eh, mayba muhiimadan kuwin eh, muslimiinta in leeyahay barnaamijyadan oo kale maybaan iftiimiyayna eh, haddii oo fahman iniyo isku kor u qaadano eh, gumaysiga gaalada ee kahayta waana runtii waa barnaamij la baahanyo in dadka muslimiinta dhinigii oo lakahaysada mar walba barnaamijyo noocan oo kale lahanka diyaari jazaakum allah khayra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا الله سبحانه وتعالى بما هذا ضم إسكاله إيسو رقليي كغبغدشة برنامج كان ثانيا وحان الله نقيا جودهان مكتب إعلام حركة شباب المجاهدين قيبيه سكال دوان سجار وحان الله نقيا بهذا الأندلس يا ورياش Ee, walaalayaal barnaamijkan la magac baxay muslimkii alcawlama wuxuu ka mid yahay si gaara anigu wax barnaamijta aan waxaa weeye wax badan oo noloshayda ka mid a wax badan ka bedelay fahamka ama waaqica aan fahans- fahansanaanta aan fahansanahayna wax badan kusoo kordhiyey dulimaadku reer galbeedka ay muslimka si guud uga hayaanna wax badan iga bidhaamiyey sidiisoo dhan barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij aada u cajiiba barnaamij aada looga soo shaqeeyey barnaamij aan aaminsanahay inuu qof kasta oo dhegaystay wax badan uu noloshiisa kusoo kordhiyey sida aniguba uu maxay ahayde wax badan iigu bidhaamiyey waan u mahadnaqayaa inta ka qayb qaadatay culimadii wariyaashii aqoon-yahanadii waxaan leeyahay waxaa way u baahan nahay ummaddan way u baahan tahay barnaamijta noocan oo kale ah ee xaqiiqatan ummadani marka aan anagu halkan joogno oo kale waxaad arkaysaa maanta oo dhammi nin walba wuxuu ku mashquulsan yahay maxay ahayd baraha bulshada iyo waxay gaaladu ku qorayso munaafiqiin muslim marka dadka in halka iyada laftooda waaqicooda laga dhisaayo aad baan usoo dhaweynayaa idaacadduna waxyaabaha ay ku guuleysatay waxaa ka mid a ama war- si guud maktabka oo dhami annaga waa aragnaa oo dadka ka loox jitaan ahay oo la socda hadday website tahay hadday tahay maxay ahayd journal telegram hadday tahay eh, walaala munasiriina oo facebook pages kale Eh, maasha allah waxaa sida loo- dagaalka ugu socda iyo nooca ay u halgamayaan ama ay ugu guuleysteen ummadda inayna marnaba eh, casharadii iyo waxaa weeyaan wararkii iyo wax kasta ummadda dhisaya oo kaabaya aqoontooda iyo maxay ahayd thaqaafadooda ahi ay soo gudbin jireen ayna maxay ahayd u joojinin arrin la yaab le wey waxaad fahmaysaa marka inuu ilaahay subxaana watacaala marka uu leeyahay in tansurullaha yansurkum in ay dhab tahay intaa kadib inaan ku dheeraada ma rabo waa bogaadinayaa barnaamijta socda waxaan ku talin lahaa khayr allah in siiya inaad barnaamijta noocan oo kale ee ummadda thaqaafadeeda wax ka kordhinaysa awaa-isheedii ka sheekaynayo culimada in naloo badiyo in maxay ahayde eh, halkaa kasii wadaan ilaahay subxaana watacaala garabkiina ha galo annaguna ha nagu anfaco barnaamij kasta oo khayri ah oo barnaamijka hadda inoo socdo iyo barnaamijta kale ee socotaba ka mid ah oo meeshan ka baxo Ee, waxaan umahaa culimada khayrka badan ee rabbaaniyiinta ee barnaamijta ka qayb qaadanaysa iyaguna ilaahay subxaana watacaala ha u gargaaro khayr badanna allaha ka siiyo carabkooduna bir iyo boog allaha ka dhowro aqoon-yahanada sidoo kale wariyaasha khayrka badan sidoo kale si guud maktabka horaan maxay ahayde wax badan wax badan wax badan buu noo hayaa oonan mahdaan hadda anagu aan dhinaha kow kabiya kow laba dhaha aanan koobi karahayn marka si guud baan ugu mahadnaqayaa jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa idin salaamay bahda andalus haddaan aragtidayda ka dhiibto barnaamijkii muslimiinta iyo mowqifka awlamada ee waa barnaamij mug weyn ee ummadda muslimiinta waxyaabo badan ay ka faa'iideen walaalayaal waxyaabaha ugu badan ee aan la yaabay oo saameynta nagu yeeshay oo dareenkaynii wax ka bedelay waxa ka mid ahayd ee ulmo rabbaaniyiin ah kuwa dhintay iyo kuwa nool oo ka sheekaynaya qaabka dunida loo qalqeybsaday ee muslimiintana loogu dhigay dulli ee qabsaday ee islaamkii la wareegay dhaqaalihii ee fikirkii waxbarashadii meel walba ummadda muslimiinta ka naafeeyey iyo walaalihii juhdi geliyey inay ummadda muslimiinta tusaan taariikhda casriga ah ee ummadda muslimiinta ay leeyihiin oo ah sunan ilaahay ou noo reebay rasuulkeenni noogu soo dhiibay diinteyni kitaabkeena munasalkaana lagu qeexay oo ah in ummadda muslimiinta mar walba ay gacanta sare ayagu yeelan doonaan hadday dagaalamaan oy jihaadku u noqdaan oy ka haraan tacbashada beeraha in seenta lo-da ay ku dhigaan raallina ay ku noqdaan adduunyada markaas waxaa la yidhi dulli baa ilaahay ku salladayo hadday fariirada jihaadka usoo noqdaanna inay isoo waayaan sharaf iyo iyo guul iyo gobonimona ay helayaan marka dad culimo ah aqoon-yahano ah iyo bahda warbaahinta andulus kheyr allaha siiyo ee ummadda muslimiinta mar walba u taagan inay ka licihiso dhaqaraha adowga ay u dhigaan ummadda bariga afrika gaar ahaan muslimiinta caalamka ku nool ayaan u mahad celinayaa waxyaabaha aan ka faa'iideysanay wax maanta dhan lasoo koobi kara ma ahan walaalihii iyo culimmadii odayaashii iyo aqoon-yahanadii soo diyaariyey baaraka allaahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim barnaamijkaas aad iyo aadan ugu faa-idnay wacyigeyga wax badana kusoo kordhay barnaamijkan barnaamij la mid ah inay noo soo haddana baahiyaan waan la socday barnaamijka todobaadkan wixii la baahaynaya waa dhegeysan jiray barnaamij aad iyo aad oo ku jiita ayuu ahaa mar barnaamijka waan ka faa-idnay waxaan aan weydii lahaa midka mid la mid ah inay noo soo jeediyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aragtideyda ayaa ka dhiibta barnaamijkaas waa barnaamij xiiso badan waa barnaamij meelo badan taabanaya waa barnaamij si wacan noo soo jeeda ilaahay ajar iyo xasanaad aa lasoo koobi kara ka siisa mashaayiikhdii ka qayb qaatay allaha idii wada xafido horta wax badanaa ka faa-iiday wax badanna wuu iisoo kordhiyey meeshaan kuma soo koobi karay waxaa si gooni iisoo jiitay xadiiska nabiga sal ly salam iyo xilliga aa joogno waxaa kaleeto oo i khiirogeliyey nin gaalka markuu dhahaayo shabaab waxay wadaan diin ayaa diin ayaa wadnaa ay leeyihiin dadka inay ku dhaqan ay rabaan anagana waxaa wadnaa wax aanan ka camcamsanay ee tahay inaan dadka ku qancino marka waxaas wax kalena maahin waa dimuquraadiyada iyo gaalnimada iyo dastuurka iyo baktigay wadaan ilaahayna ummada ha ka qabto muslimiintana waxaa leeyahay iyo bulshada soomaaliyeed ha ku kalsoomina gaalnimada alahe idaacadda islaamiga ee andalusna waxaa leeyahay ilaahay kheyr haadi siiyo usii wada bulshada wacyigelinta horena usii wada barnaamijyo noocaana iyo barnaamijyo waqti lasoo galshay ilaahay adikana ha idi xafido abaalmarkiinana janatulfirdows ilaahay ha ka dhigo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal barnaamijkan iyo kuwo kale oo inoo xigi doonaba waxa ay gebagabo iyo dhammaystir u yihiin insha allah barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada ee toddobaadkan inoo soo idlaaday barnaamijkan waxa uu ahaa barnaamij ka kooban ilaa iyo afar iyo toban xalqadood qof waliba oo muslim ahna waxaan ugu baaqaynaa in uu dhegaysto si qoto dheerna u dhuuxo risaalada uu xambaarsan yahay waa xalaqaadka kooban oo aad ku dhegaysan karto maalin gelinkeed sababtoo ah marka la isku geeyo waa toddoba saacadood oo keliya waxaadna ka helaysaa insha allah macluumaad iyo xogo muhiim ah oo ku saabsan dunida aad maanta ku dhex nooshahay ka muslim ahaan iyo haddii ay tahay dunidii kuu qalantay ee ahayd inaad ku dhex noolaato iyo waxa kula gudboon ee ah inaad ka qayb qaadato isbeddelka la doonayo inay la timaado ummadda muslimka ah si ay uga soo kabsato dib u dhac iyo daranyada kuna soo noqoto fagaarayaasha hogaaminta dunida xalqadeennan tan ah intaas ayaan hadda kusoo gabagabaynay waxaan toddobaadka xiga idiin soo gudbin doonaa insha allah barnaamij kale oo gaar ah oo dhammaystir u ah silsiladan kaas oo aan uga hadli doonno waa kuma ustaad maxamed qutub oo ah mufakirka islaamiga ah ee qoray risaalada aan ka soo xigannay barnaamijkan sidoo kalena barnaamijka ku lahaa mudaakhalaad iyo tawjiihaad cajiib ah waxaan idiin soo gudbin doonnaa taariikhdiisa iyo qaar ka mid ah codadkii ugu muhiimsanaa ee uu barnaamijka kaga qayb qaatay oo ku tarjuman luqadda soomaaliga iminkana xalqadan intaas ayaan ku soo gebagabaynay allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa kadibna martidii nagala qayb qaadatay barnaamijka anigoo mucaad ah ayaa idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib hawada ugu kulmi doonno sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا